degmada ballaad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayay suuq loogu talagalay ganacsatada yaryar isla markaana laga hirgeliyey xaafadda xawataako ee degmadaasi munaasabada xiriga loogu jarayay suuqan oo ay dhismihiisa iska kaashadeen maamulka degmada balcad iyo hay-adda islamic relief ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee degmada balcad xubno ka socday hay-adda islamic relief iyo qaar ka mid ah bulshada degmadaasi sheekh axmed maxamed cabdulaahi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada balcad ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyey suuqan
waxaa sharaf noo ah in maanta laga hirgeliyey degmada balcad suuq casri ah suuqyada ka mid ah markeedyada maanta adduunka ay ku tartamaan oo loo dhisay si casri ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku nool degmada balcad anigoo ku hadlayo afka maamulka wakiilna ka ah guddoomiyaha degmada balcad suuqan waxaa loogu talagalay dadka waratada ah oo aan gaarin dukaamada waaweyn si kor loogu qaado nolol maalmeedkooda marka insha allahu tacaalaa waxaan intii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo nasiibkooda u yeelay oo in ay ku ganacsato waxaan rajaynaynaa inay yihiin dadkii mudnaa oo loogu talagalay qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee loo dhisay suuqan ayaa u mahad celiyey hay-adda islaamic relief iyo maamulka degmada balcad
alxamdulilaah ilaah baa mahadda iskale iyo hay-adda islaamic relief oo noo sameeyey suuqan quruxda badan oo maasha allah aad u qabow badan annagoo ku nool meel qorax iyo roob iyo dabeel nagu haysa naga soo qoray iyo guddiga xaafadda xaawtaako maasha allaahi waa anakas hadal ma naqaan laakiin mahad celinaan nahay
meeshaan la dhisay oo mashruucan oo islaamu relief noo dhistay suuqan weyn oo aad u quruxda badan qarash badanaa galay wax badanna waa lala soo daalaa dhacay marka aad iyo aad aa ugu mahadnaqaynaa dad bannaankaa fadhiyo oo orxada iyo roobka iyo qabowga iyo dabeesha ay ku dhib qabeen maantay alxamdulilaahi ilaahay aa ugu soo gargaaray suuqa laga hirgeliyey xaafadda xawataako ee degmada balcad ayaa waxaa baahi badan u qabay ganacsatada yaryar kuwaasi oo markii hore ku ganacsan jiray hareeraha waddooyinka